cabdiraxmaan siyaad waa wiil dhallinyaro ah oo wax ku bartay magaalada muqdisho hadda waa macalin haweenka bara xirfadda cilaansaarka oo aan horey looga baran ragga wuxuuna furtay iskuul u gaar ah cilaansaarka haddaba waa kan ustaad cabdiraxmaan oo ka warbixiyey sida uu xirfadani ku bartay iyo waxyaabaha ku dhaliyey in uu ku shaqaysto marka haddii la yidhaahdo maadadan cilaanka ah ustaad cabdiraxmaan goormuu isaga bartay ama wakti intee la eg ayuu barnaamijkan cilaanka u wadaa barasho horta markii la yidhaahdo ma jirto inaan aniga sida hadda aniga ardaya ii fadhiiso soomahan oo aan tusayaa oo qalinkii ku sawirayaan ama sabuuradii aan ugu sawirayaa laakiin maanta haddii la yidhahdo ustaad cabdiraxmaan sidee buu ku soo bartay cilaanka ama yaa soo baray ma jiro qof maanta dhihi karo anaa ninkaasi cilaan soo baray laakiin waxaan ahay aniga qof ilaahay ka dhaliyey bah arts ah oo dadka sawiraadda iyo barnaamijyadaas oo kaleente lagu yaqaano weliba abtigayga oo maanta nool shabeellada dhexe ku nool jowhar la yirahdo jeclahay xataa magaciisa inaan halkaan ku xiso jeylaani sheekh cali la yidhaahdo oo hooyadii la dhashay ayaa wuxuu ahaa dadka wax sasawira oo weliba madaxweyne siyaad baroo kale iyo sawiradoodii same sameyn jiray sababta wax kale ma ahayn tiiska jaamacaddan diyaarinayay gabadhii marka waxay u baahatay in ay cilaan soo saarato bil soon ah ayaa beriyoo kalenta oo iidna qorobtaa guriga markaa imaaday waalidkii ay gu dhahay gabadhaani walaalaheeda oo imaadeen waxay rabtay inay wax cilaan soo saarato haddana ma arkin oo waa laga tegey waxaa tala ah aniga marka waxaan ku dhaha horta yartii aan la hadlay waxaan ku dhaha horta waxaa rabtay cilaan miyaa mise wax kale cilaan waay cilaan hadduu yahay anaan kuu saara aan dhahay ayada naftirkeeda miigu oga gabadha in aniga cilaan u saari karo iyada ma aaminsana markaasaan waxaan dhahay adi daawada soo gado ilaa cilaankaana kii caadiga ah maahan daawo madoobaysalee la marsanaa waxaan dhahay cilaankii soo gado bacdi iyo wixii sii diyaarso anaa ku anaaba kuu saara ayba ayada marka waxay umalaynaysay kaftan kaftan iyo baashaal baashaal umalaynaysay waxaa ka mid ah gabar oo baraha bulshada ku jirto oo weliba aniga markaa tictok isticmaalayo ilaan beejkeeda aan galay oo boqolaal kun ay ku xiran yihiin waa macalimad oo la leeyahay ayaan waxaan arkay sivi muuqaalkeyga soo qaadatay gabdhihiia waxay ku dhaheen marka dumarow nimaanigu soo biiray taasoo ula jeedo micnaha ninkan aan idiin soo bandhigooyo waa nin fildiga keena ah ku soo biiray oo waxay iga soo qaaday aniga inaan ahay dumar oo kale micnaha markaan si fiican kugu faahfaahiyo waxay iga bixisay micnaha booskii aan ragga ahaa ee iga bixisay maxay iga bixineen marka waxay iga bixineen wax iyadu ay taqiinay ee gabdhaha soomaaliyeed ee baraysay ee lacag ugu qaadanaysay ama ay u saaraysay ayaa waxaa ka dhaadhacay niyaddeeda ninkan haddii uu bilaabay barnaamijkan in iyada suuq la-aan ay ku dhacayso micnaha